إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saakaan idinkugu hayna waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal burcad sifeyn ah ka fuliyey deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ciidamada dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho ku dilay wiil wada ka ahaa mutabajaaj shil khasaare ka soo gaaray dad soomaali ah ayaa ka dhacay magaalo ka tirsan dalka koonfur afrika waxaa xalay la weeraray askarta maamulka jubbaland ee fariisinka ku leh duleedka magaalada kismaayo tartanka qur-aanka kariimka guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee sanadkan ayaa lagu soo gebagabeeyey wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka mid ka mid a siyaasiyiinta kursidoonka ah ee dowladda federaalka ayaa ku taliyey in shareecada lagu dhaqmo waxyaabaha kale ee haatan lagu dhaqmana dib loo dhigto ku dhowaad shan iyo toban ruux oo ameerikaan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday toogasho hor leh ka dhacday dalka maraykanka
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal burcad sifeen ah ka fuliyey deegaan ka tirsan shabeellaha hoose warkaas iyo war kale oo ku saabsan askarta maamulka jubbaland ee ku sugan duleedka magaalada kismaayo oo weerar lagu qaaday iyo weerar kale oo ka dhacay shabeellaha hoose oo lala beegsaya askarta dowladda federaalka waxaa faahfaahinaya haashim cabdinaasir ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay qaaday howlgallo kala duwan oo ka dhana ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee shisheeyaha ku daaban haddii aynu ku bilowno jubbada hoose ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland saldhiggan ayaa wuxuu ku yaalaa buundada daariq ee duleedka magaalada kismaayo dhawaaqa rasaasta ayaana laga maqlayay halkii ay ciidamadaani ku sugnaayeen faahfaahin dheeriya weli kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay weerarkan lagu qaaday ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugnaa buundada daariq duleedka magaalada kismaayo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala gobolkaas ayaa waxay weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaas oo isbaara u teelay dalbiyaanka oo u dhow deegaanka danow waxaana ka dhashay khasaare nafeed hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa halkaa ku dhintay mid kalena dhaawac ayaa soo gaaray sidoo kale waxaa u suuro gashay ciidamadii xarakada mujaahidiinta al-shabaab inay goobta ka qaataan qoray iyo boosh isla shabeellada hoose guutada qarxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsatay ciidamo lagoynayay oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana ku dhaawacmay sida ay wararku sheegayaan saddex askari waa mahadsan tahay haashim ciidamada dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho ku dilay wiil wada ka ah mootabajaaj mahad cubayd ayaa faahfaahinaya askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ayaa habeenkii xalay magaalada muqdisho gaar ahaan isku iska jaalasiyaad ee waddada warshadaha ku dilay daa-uud cadar cilmi oo ka mid ahaa dhallinyarada ku shaqaysata mootobajaajta dilka kadib waxaa goobta iskaga baxsaday askarigii ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka wiilkan ayaa ahaa aabba korinayay carruur yaryar ah wuxuuna deganaa xaafadda raadaalka ee degmada dayniile qaar ka mida ehelada wiilkan la dilay ayaa warbaahinta la hadlay iyagoo dalbaday cadaalad daawuud cadar hooyadiis daawuud aabbihiis hadda bil buu duugan yahay hadda dhow dhintay ani hadda asaybaa ii saaran sideed caruur oo asugu dhalay iyo sideed kaloon aniga dhalay maaragta oo isagu dhaqdhaqaaqaya ku nool meeshaan marka waxaa waaye xaqdaraa lagu dilay xaqdaraa lagu dilay asagoo afur u socdo oo mootadiisa iska wata oo qof oo wax dhahay iyo qof oo wax ka qaba aan jirin marka waxaan codsanaynaa ninkaas dadka xaqdarada ku dilay inaan cadaalad helno cadaaladaan u baahannahnay inaan cadaalad helno dad marasaan nahnay asagaa noo dhaqdhaqaaqaya maaragtay inaan cadaalad helno aan codsanaynaa kaliya maanta waxaan sugaya waxaa waaye waa cadaalad cadaaladdan waxa ay qusaysaa waa dad dowlad isku sheega oo jooga meesha waana waxa maanta gacantooda oo ku baxay marka maanta waxaan codsanaynaa aniga cod dheer iyo cod gaaban baan ka codsanaynaa inuu wiilkeena helo cadaalad marar badan ayay askarta dowladda federaalku dilal bareer ah kula kaceen dhallinyarada ku shaqaysata mootobajaajta shil khasaare ka soo gaaray dad soomaali ah ayaa ka dhacay magaalo ka tirsan dalka koonfur afrika mudday ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya dalka koonfur afrika ayaa ku waramaya in dad soomaali ah ay ku dhaawacmeen shiil ka dhacay mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dalkaas shilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay xaafad ka tirsan magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dad soomaali ah inta la xaqiijiyey hal ruux oo aan la shaacin halka uu ka soo jeedo ayaa ku dhintay shilkani halka ay ku dhaawacmeen shan ruux oo soomaali ah sida ay wararku tilmaamayaan qaar ka mid ah dadka soomaalida ah ee ay dhaawacyadu soo gaareen ayaa ah kuwa dhaawacoodu daran yahay waxaana la dhigay isbitaal ku yaala magaalada johannesburg halkaas oo lagula tacaalayo xaaladooda caafimaad shilkan ayaa yimid sida ay wararku tibaaxayaan ka gadaal markii ay isku dhaceen laba gaari oo mid ka mid ah ay saarnaayeen shanta ruux ee soomaalida ah isla markaana ku dhaawacmay shilka dad soomaali ah oo u badan ganacsato ka shaqaynaysay gudaha koonfur afrika ayay marar waxyeelo ka soo gaaraya shilalka kala duwan oo ka dhaca gudaha dalka koonfur afrika sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo maxamed daahir calisow tartanka qur-aanka kariimka guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee sanadkan ayaa lagu soo gebagabeeyey walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka tartanka qur-aanka kariimka guud ee xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa sanadkan kun afar boqol afartan iyo saddexda hijriga lagu qabtay magaalada jirib ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka culamaa udiin mas-uuliyiin ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin iyo dadweyne badan ayaa soo xaadiray munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagu maamuusayay tartanka taas oo ka dhacday masjidka quba ee degmada jilib soddonka shan iyo tobanka iyo tobanka jus ee qur-aanka kariimka ayay ku tartameen arday ka socotay wilaayaadka islaamiga ah kuwaas oo ku soo baxay tartano ka dhacay wilaayaadka natiijada tartanka iyo hadiyada la bixiyey oo aad loo sugayey ayaa looga dhawaaqay gudaha masjidka ardayga kaalinta koowaad u galay saddex jus qur'aanka cabdullaahi macalim daa'uud cabdullaahi oo u tartamayay walaayatu gedo alislaamiya wuxuuna ku guulaystay amase jaa'is ahaan u helay kun iyo shan boqol dollar qalamulqaari cimaamad aad u qiimo badan saacad alxaramayn ah ardayga koowaad oo kaalinta koowaad galay shan iyo tobanka jus na ku tartamayay waa ardayga la yidhaahdo salmaan mustafa cabdulkariim oo u tartamaya walaayatu shabelle assufla alislaamiya ardaygaasi wuxuu jaa-ise ahaan u helay lacag kun dollar ah qalamulqaari cimaamad catar aada u caraf badan lambarka koowaad ee tobanka jus zakariya maxamed mukhtaar oo u tartamayay walaayata jubba alislaamiya maa sha allah ardaygaasi wuxuu jaa-ise ahaan u helay lacag siddeed boqol oo dollar ah qalamulqaari cimaamad qaali ah catar qaali ah saacad ayadana sidoo kale waaliga wilaayada islaamiga ah ee banaadir sheekh muuse cabdi caraale oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta xarakatu shabaabulmujaahidiin ee ka soo qayb galay munaasabadda lagu soo xiraya tartankan ayaa ka hadlay xafladda hadda wiilashaan yararkaa dhowro toban jirada qaarkoodna ay ka yar yihiin xayndaabkaas waxa loogu qoodo loo geliyey waa masiye ay dadka dheer yihiin ee waa kitaabka qur-aanka ay xafidsan yihiin waxaan leeyahay kitaabka aad xifdiseen xifdintiisa ku ilaaliya barashadiisa ee culumtiisa kalena kordhiya inaad difaacdaan oo u dagaalantaanna isku daya waxaan kaloon rabaa inaan idhaahdo gaala nagu soo duushay gaaladii nagu soo duusha way daash sida rag horeba ay hor u tilmaameen raggaani waa raggii waa raggii dacwada gaadhsiin lahaa afrikadan madoobo idil dadkii dacwada gaadhsiin lahaa diintan ku maamull laha iyaga wey inay u diyaargaroobaana laga rabaa maamulka iyo macallimiinta iyo waalidkuna ay ku talagalaan arrintaas maxaa yeele mas-uuliyad weyn ayaa naga saaran dadkan aan islaamkii fahmin oo gaalnimada maalin walba ku dhimanaya oo deriska qaarkoodna la ah mas-uuliyada naga saarno ilaahay naga saaro subxaana wa tacaala si kastaba ha ahaatee xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa muddo sannado ah bil kasta oo ramadaan waxa ay qabataa tartanka qur'aanka kariimka oo ay ka qayb galaan ardayda ku soo baxa tartamada ka dhaca wilaayaadka islaamiga ah ee ku jira gacanta xarakatu shabaabulmujaahidiin واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم
mid ka mid ah siyaasiyiinta kursi doonka ah ee dowladda federaalka ayaa ku taliyey in shareecada lagu dhaqmo waxyaabaha kale ee haatan lagu dhaqmana dib loo dhigto maxmed amiin ayaa ka waramaya axmed ducaale geelle xaaf oo mar soo noqday hogaamiyaha maamulka galmudug ayaa ku jira ololo doorasho isagoo shaaca ka qaaday in ummadda soomaaliyeed ay ku dhacday ceel dheer kadib markii laga tegay ku dhaqankii diinta islaamka waxa uu sheegay in shareecada oo lagu dhaqmo lagu gaari karo horumar wixii kalena dib laga dhigan karo ayuu yidhi waan afkaan u dhaxnay god baan ku sii soconnaa waxaad mooddaa in laga tegay toobaddii oo dadkii ay maaddo xoolo iyo maaragtay qabiil lagu raadinayo maaragtay jago lagu raadinayo ummaddii oo la kala soocay walaalayaal waxaas ma shaqaynayaan wax shaqaynaya maaha bal horta cadaaladda iyo ammaanada bal horta kitaabka aan aadno wixii kale haba noo dambeeyeen nin weliba oo ku jiro ololo doorasho ayaa waxa uu shaaca ka qaadaa hadallo soo jiidan kara dadka sida inuu yidhaahdo oo kale waa in shareecada lagu dhaqmaa iyo wixii la mid ah waana kan xaaf oo arrinkaasi mar kale ka hadlaya markaan madaxweyne noqdana waxaan ballan qaadayaa wax allaaliya waxaan qabanaya ilaahay dartii inaan u qabto ummaddayda u qabto dadkayga wax ugu qabto aan cimrigayga inta ka hartay haddaan noolaado aan ummaddayda ugu shaqeeya doonaya xaaf ayaa isagoo ku baaqaya in lagu dhaqmo shareecada ayaa haddana qudhiisa waxa uu ku dhaqmayaa dimuqraadiyadda iyo dastuurka dowladda federaalka maadaama uu sheegayo inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada dowladda federaalka xildhibaanada cusub ee dowladda federaalka ayaa haatan waxaa lagu soo diray hogaamiye kooxeedyo erag ku asteysnaa magac mooryaalnimo iyo kuwa haatan musharaxiinta u taagan oo ay ka mid yihiin hogaamiye kooxeedyo iyo rag u badan kuwa horey uga soo fashilmay siyaasadda warkan dhegaystayaal saaka waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ku dhowaad shan iyo toban ruux oo ameerikaan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday toogasho hor leh oo ka dhacday dalka maraykanka warbaahinta dalka maraykanka ayaa sheegtay in ruuxu baysan urtaas ku furay goob ay ka socotay xafladda oo ay ku sugnaayeen ku dhowaad laba boqol oo ruux taasoo sababtay in qaar ka mid ah dadkii goobta ku sugnaa ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdaan sida ay sheegeen laamaha ammaanka ee dowladda maraykanka goobta la weeraray ayaa waxay ku taalaa magaalada petersburg ee dhacda galbeedka gobolka pennsylvania waaxda waxaa loogu yeero badbaadada dadweynaha ee maraykanka ayaa xaqiijisay in weerarkan toogashada ah ay ku dhinteen laba ruux oo maraykan ah halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen kow iyo toban kale kuwaasoo la dhigay goobaha caafimaadka ee magaalada pittsburg dad goobjoogayaal ah ayaa warbaahinta u sheegay in qaar ka mid ah dadka ku sugnaa xafladda ay daaqadaha dhismaha iska tuureen marka ay maqleen dhawaqa rasaasta taasoo iyadana sababtay in qaar ka mid ah dadkii dabaqyada iska tuuray ay lafaha ka burburaan dowladda maraykanka ayaa u muuqata mid quus ka taagan ka hortaga falalka amni darro ee ku soo badanaya dalkeeda waxaana weerarkii ugu dambeeyey ee waddankaas ku dhaawacmay in ka badan toban ruux kaasoo ka dhacay goob laga dukaamaysto oo ku taala magaalada colombiya ee gobolka south carolina warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waa inagaynta